wasaaradda maareynta masiibooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo degmada weejid ee gobolka bakoolka daahfurti wacyigelin ka saabsan ay ku horseedo kaga ganacsiga gargaarka oo lanka tiragali dadka dantiyar ee ka dhaqan weejida kulanka wacyigelinta way bashir guddoomiyaye guddoomiyaga degmada weejida ee gobolka bokool wayna goobroog ku hayay maamulka degmada saraakiil ciidanka culamo iyo qaybo shalduwan ee bulshada ee ka dhaqan degmadaasi haana ku mid a bulshada iyo culammada ku qaybgali kulanka iyo waybayo ku hadaleena sidii inka haboonto ee lanku horseeda karo ka ganacsadowka gargaarka maadaama geeka la dayaafurahay ku hadalkii oonayo dayaafurkii wacyigelinta bulshada ka hortaga ganacsiga walaayoda sahayda gurmadka bini-aadnimada laanka talagali micnaha way quudintii laanka talagali oo ganacsi gali yala ku hadaloohay geeka weliba ku qayb galahay wasiirka oo inshaada gargaarka na daafurohay gudoomiyaha degmada daafuri unuuna ku hadaloohayna sababtee waliba waa meel wali yaalla dhibaatooyin fara badan walaay masaa unugida sii fadi anti atana suugilaka naga ya dhibaato nagati haydoogina dhibaka nagati hataa quudinta dadkiga dhiiba in hataa dhibaato ka nagati maadaama walaay suuqu yaalaan marka dhibaatadaas hortayeedo baahasheenti oo dadkii ciyaal kala qaban ciyaalkaasna ambaahan yinkin guro oo qofkii markuu daruuf ku gadaas markoona walaayba ku qalbisho oo nkajarne ka aalan anti onogaas nafaqa darudaas dilaasa oonew marmaraadin onogaas daylanka talagaliyo dadka eedanku dhaadhicisnayne waqhtiaan dambeeba baraarujinta yaraayta iyoona wacyigelinta guddoomiyaga degmada weejid ee gobolka bakool maxamed yuusuf iyo waybawsasi eede inku hadalay ini laka ganacsada gargaarka dadka masaakiinta ee lanka tiragali waynuusug mahadnagay wasaaradda gargaarka oo kulankun fududaytay geeka waybaaniska koynay shir quseeya wacyigelin dahafurka wacyigelinta bulshada oo wasaaradda gargaarka meyla raayusejennkukooy wasaaradda gargaarka koonfur galbeed dabcan wayba qadka ka jaray isiigna argaasena shirka waybanin dahafuray wasiirkii wasaaradda gargaarka koonfur galbeed wasiir caruush eediyeedaan mahadsantiin a ku qaybgalkin iyo meyla raayus sida wanaagsan oo isin andhagusuteen intaa kudib way faday ini ana farmiing ay ku dira maadaama maamulkiina fadhiyay armihii bulshada dhammaan fadhiyan horjoogyaalkii xaafado ama ganacsatadii guddiyadii walaay dhoon fadhiyan shirkan dahfurshay oo wacyigelinta ka hortaga ganacsiga sahayda gurmadka bani-aadanimada gurmudka bani-aadanimada haydo meelo ka qoran calaamadii oo kale isiinba arga haytan iyo loogadii wasaaradda gargaarka koonfur galbeed in meelo saaranta way laku turjumahaaye ama laku hadalahaaye waxyaabihii gargaarka bani-aadanimada oo deegaanada la sheenay ama bulshada la siyaay oo lanka edeegay meyla raayus ee bulshadaasi oo ku mid ahaayeen buskudka caadiga ee malmalaatada waxyaabaha oo in sheegada yaalka nafaqada lansiyow waxyaabaha saas oo kale walaay la mid ah wal kasta oo hay-adku kooyo gargaareh inay lanku ganacsado korn oo langna si shakhsiyaad intii si dadban usanqaadada ini meel la raayo soo ganjaysado korna ganacsatadana hoob iyo aragan ini meel la raayo arrintaasi ee ku foo jignaadan